arrimahan waxay soo socdeen wakti aada hadda u dheer dhowr bilood bay soo socdeen waxaana soo abaabulay dumar kala duwan afar dumar ah ayaa soo abaabulay gabar waa gabar madow ah tamaara ayaa la yidhaahdaa gabar mexican ah gabar cadaan ah iyo gabar muslimada linda sarsaar la yidhaahdo ayaa soo abaabulay waxyaalaha ay yani usoo abaabuleenna waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee hadda la doortay hadallo badan oo uu ka dhiibay dumarka xuquuqyo badan oo dumarku ay leeyihiin oo uu maxay ama ama uu hoos u dhigay amaba uusanba yani booskas lifta uusan kusoo darsanayn waa gartay marka saciido washington oo keliya dad gaaraya laba boqol oo kun ayaa laga yaabaa in ay ka qeyb galaan barnaambaxa magaalooyin kale oo caalamka ah sida london sydney berlin iyo nairobina waxaa laleeyahay waa ay ka dhacayaan amaba waaba ka dhaceen qaarkood mareykanka new york iyo san franciscona waa ay ka dhici doonaan marka barnaambax sidaas u weyn marka oo ay dumarna ka qeyb galayaan maxay tahay waxa ay tabanayaan dumarkan runtii banaanbaxaanu wuxuu ahaa banaanbax laga soo shaqeeyey waxyaalaha ay ka cabanayaanna waxaa ka mid ah abortionka ama ilmaha laiska soo yani xaaqayo muslimiinta dumarkooda sida loo magaciisiyeeyey maxay ahayd waxyaalahaas oo dhan oo laisku soo daray waxay u arkaan dumarka xaqooda inuu yahay dadka ama bini aadamka xuquuqdiisa oo kale inuu yahay in maxay ahayd caafimaadkii oo kaleeto dhib badan uu ka haysto marka waxyaalaha ay tabanayaan waxyaala aada u fara badan waayo marka maxay ugu soo beegeen maanta oo ah maalinta ugu horreysay uu madaxweynaha cusub ee mareykanka donald trump uu xafiiska ku fariistay oo uu shaqadiisi bilaabay waxay ugu soo aadiyeen waxay rabaan inay diraan codkooda oo aada u dheer inay usoo diraan madaxweynaha cusub si maxay ahayd uu ajendada ugu darsado ayna tusaan inaysan diyaar u ahayn inay mar dambe yani ay xaqooda lagu tunto marka messajka waxay u gudbinayaan madaxweynaha cusub oo la doortay inay ka siman yihiin dumar oo dhan ay ka siman yihiin arrintaas inaysan arrin qabata aysan ahayn codkoodana ay ka dhiibtaan aysanna yani yeelaynin mar dambe in arrintaas oo kale ay ku dhacdo waa gartay marka waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in la difaaco daryaalka caafimaadka haweenka xaquuqda dumarka mareykanka ee ah ay u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridi karaan iyo guud ahaan waxyaabo ku tacalluqo xuquuqda dumarka marka fariinta ay dirayaan maxay ka bedeli kartaa madaxweynaha cusub ee mareykanka donald trump wallaahi waddankan waxa uu ku shaqeeyaa waxaa xukuma dadka dadka qofka maxay ahayd bini aadamka iyo yani dumarka oo kaleeto ama guruubada intaa la eg oo isa soo caruursaday arrinta ay yani ay ka dhiidhamayaan waa muhiim madaxweynuhu wuxuu leeyahay cabinet buu leeyahay waxaa jooga senate baa jooga waxaa jooga house baa jooga oo waa golihii wasiirada iyo baarlamaanka iyo maaragta baa jooga in marka ay codkooda ay gudbiyaan dadkii soo ay soo doorteen oo meesha u fadhiyey ay codkoodii gaarsiiyaan madaxweynuhu keliga wax ma samayn karo inay yani tusaan intaasoo qof oo kala duwan in ay yani aysan yeelaynin dadkii ay soo doorteen ee wasiiradii yani iyaguna ay arkaan arrintan oo aysan waxyaalo badan oo xaqooda ku jira xaqooda ah ay yani ku daraan yani ay ku darsadaan ajendada ay ku darsadaan madaxweynahana uu arrintaas u dara marka codkooda wax badan waa uu ka bedelayaa waddankan waxaa shaqeeya waxa waaye cod baa shaqeeya haddii maanta warkooda uu shaqayn waayo oo codkii ay dhiibteen loo diido in yani uu soo baxo waxaa dhacaysa hadhowtii markii waktigii la gaaray in la dooranayay in ay yani ay ay ay ka dagaalamaan oo dad badan oo hadda wax u qaban waayey aysan soo bixin berri